إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إس- إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maalinimo axad ah shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal waafaqsanna kow iyo soddonka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda alfurqaan ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay qaraxyo la beegsaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada muqdisho dagaallo culus oo kalena askarta dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay degmada afgooye iyo deegaanka beriile oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalyahano ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar culus ku ekeeyey fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada laba-iyo tobanaad ee silsilada saa'a maa yaxkumu oo qaybtan si aad ah loogu lafaguray wadaad xumayaasha la shaqeeya dowladda federaalka aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ayaa ka hadlay caafimaadka iyo nadaafadda xoolaha lagu qalo kawaanada jabhadda tikreega ee t b l f ayaa la wareegtay magaalo istaraatiiji ah iyagoo u sii gurguuranaya magaalada adis ababa ee dalka etoobiya saddex ruux ayay dileen militariga suudaan kuwaas oo qayb ka ahaa kumanaan ruux oo shalay dhigay dibadbaxyo kadhan ah militariga suudaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إس- إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaad maqasheen qodobada warka subaxnimo iminkana ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay fuliye howlgalo kala duwan oo ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose banaadir iyo baay haddaan ku holmarno magaalada muqdisho laba qarax ayaa xalay lala beegsaday fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda buulamaaxay ee degmada kaaraan magaalada muqdisho dhawaqyada qaraxyada ayaa laga maqlay qaybo ka mid ah xaafaddaasi waxaana goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaa ka qaaday askarta ku waxyeeloobay qaraxyada kaaraan oo ka mid ah degmooyinka muqdisho waxaa marar badan ka dhacay howlgalle ay fuliyeen mujaahidiinta al-shabaab shabeellaha hoos haddaan eegno xalay mujaahidiintu waxa ay howlgallo ka fuliyeen bariire iyo afgooye saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin buundada yar ee degmada afgooye ayaa la kulmay weerar dhowr jaha kaga yimid oo ay qaadeen ciidanka shabaabulmujaahidiin isla shabeellaha hoose mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka bariire ee duleedka afgooye idaacaddu ma aysan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi xalay ka dhacay shabeellaha hoose baayna ciidan ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay weerareen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano maayo fuulka oo dhacda duleedka magaalada baydhabo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena cabdifataax filibiin aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ayaa ka hadlay caafimaadka iyo nadaafadda xoolaha lagu qalo kawaanada caafimaadka bulshadu waxa uu leeyahay muhiimad weyn taasoo u baahan mas-uuliyad wadar ah iyo mid gaar ahaaneed cudurrada ugu badani waxay ka yimaadaan nadaafad darro iyadoo ay xusid mudan tahay in badi kawaanada dalka ku yaala aanay u habaysnayn sidii saxda ahayd tusaale ahaan qaar baa waxay ku dhex yaalaan magaalooyinka gudahooda kuwa ma lahan tubooyin biyo ah oo ay wasaqda ku dhaqaan qaar ma laha albaabo oo habeenkii waxaa ka qaraabta oo leefleefa eeyaha somalilan haddaan eegno waxaa laga cabanayaa dhibaatooyinka kawaanada xoolaha lagu qalo qaarkood kuwani waa bulshada ku dhaqan magaalada caynabaah oo ka warramaya dhibaatada ay ku qabaan xooloqalka xeradhigta oo ay dhibaatadeedu nagu badan tahay oanu ka qadayn kari weynay oanu cabaar ka seexan kari weynay nadaafadaree nagu haysaa bahashan kow dheh in nala ka rarana waa rabnaa markuu roobku yimaadana saasaa een daadku noogu soo celiyaa oo wallaahi baan kuyurguryuhu noo soo geliyaa sidoo kale gobollada uu ka arrimiyo maamulka puntland ayay dadku ka cabanayaan habka xooloqalka magaalada muqdisho oo iyana ah caasimadda dalka waxaa ku yaalla kawaano badan habeenkay ugu yar tahay waxaa lagu qalaa in ka badan boqol neef oo geel ah iyadoo ariga iyo lo-da isku darkooda ay tiradaasi ka badan yihiin cabdulaahi maxamed oo ku nool degmada cabdilcasiis ayaa waxa uu inooga warramay xaaladda nadaafadeed ee kawaanada kawaanlayaasha iyo nadaafadooda anugu baxdi weyn baan ku sameeyay hadda ka hor dhowr mar baan isku dayay xataa qaarkood aan waaniyey oon la wacdi oon la hadlay cidiyaha sida badan iskama jaraan ee, shirkadaha waaweyn oo oo khaaska ah gooni waaye laakiin kuwa caadiga ah meelaha ku gada amba kal- suuqyaasha amba ha noqoto bakaaraha amba ha noqoto suuqyaasha waaweyn oo dadku ay ka ganacsadaan ay wax ka gataan sida badan naadirka lagama hadlaya waxaa laga hadlaa waxa caamka sida ugu badan waxaad arkaysaa nin sigaar cabaya oo siga oo gadaya hilib waxaad arkaysaa mid jaadkii xalay jeebkiisa ku bariyey qayb qayb u cunaya xabad xabad u cunaya markay naagtu u timaado kursiga intuu fadhiisto cunaya naf tacbaan ah oo caata ah oo naxiifa oo uray iyo mid kuruskiisa meel kale laga soo gaday oo laysku gadayo oo laysku khiyaamaynayo oo laleeyahay kuruska nafkan baa dhalay wilayaadka islaamiga ah dhankooda waxay horay u soo saareen awaamiir ku saabsan dhanka nadaafadda xoolaqalka iyo kawaanada muuqaal ahaan kawaanada hilibka lagu iibiyo waa ay wanaagsan yihiin hase ahaate ee waxay dadka qaar inoo sheegeen in marmar aan lala socon xoolaha la qalayo haddaba waxaan arrintaasi wax ka weydiinay qaar ka mid ah wullaadda waxaana ka mid ah waaliga jubbooyinka sheikh maxamed abuucabdalla alwaali waxay dadka qaar idinku dhaliilaan gaar ahaan marka laga hadlayo badqabka xoolaha inaadan aad ula socon xoolaha lagu gowraco kawaanada waxaa la keeni karayaa neef xanuunsan xoolo ayaa baadiyaha ku soo dhiman karaya marka inkastoo guddiyo iyo aad u samayseen haddana eh, waxaa laydinku dhaliilayaa inaad meelahaas oo kale ka jilicsan tihiin maxaad ka odhanaysaa innaga waxaan isleenahay ilaahay ma haddii wax badan oo laga yaabo ummadda in haddee lagu shakigeliyo ayaan annagana lagu shakigelin oo dad ilaahay aaminsan baan nahay annaga wixii xanuunsanna waa xanuunsan yihiin wixii aan xanuunsanaynoo bad qabana waa bad qabaanoo waa la qashaa xoolaha waa la baaraa waa la fiiriyaa waxaa u qaabilsan maktab la yidhaahdo fayodhoorka oo degmooyinka ka dhisan waa inaan ogaano badqabka xoolaha dad badanoo xoolo intay keensadeen aan ka kansalnay waxa xadid wala xaraj sidoo kale waxaan la kulannay waaliga shabeellaha hoose sheikh cabdisamed innaga oo hordhignay isla su-aasha la xiriirta nadaafadda kawaanada iyo xoolaha la qalayo waxyaalaha annaga aan mas-uul u nahay waxaa ka mid ah ummadda masaalixda inaan ilaalino nadaafadooda in la- laga warqabo wabiicada loo nadiifiyo cudurrada si aynu macnaha ugu faafin dhowr jeer arrintan shalay taala wilaayada xamalaad ay qaaday oo wacyigelin ah oo xagga nadaafadda ah Eh, waxaa mar la sameeyey eh, oo kaleeto xamlo oo wacyigelin ah cudurkii aafeeyey caalamka dhan coronavirus aafeeyey dadka lagu wacyigelin la qaaday waxaa kale eh, iyadana xoolaha xoolo aslan aan laga warqabin oo aan la arkin mana la kawaano mana la soo qalo intaasoo dhan insha allah tacala waxaan u sameynayna dadka muslimiinta caafimaadkooda iyo waxa weeyaan ka warqabkooda iyo masaalixda in laga shaqeeyo ayaa loo sameeyey haddaba si loo ilaaliyo badqabka ummadda gaar ahaan xoolaha la qalayo iyo goobahaba yay tahay cidda u xilsaaran waxaan su-aashaasi hordhignay dhaktar xanafi nadaafadda guud xoolaha gaar ahaan xilliyada ama la gowracayo ama la qalayo ee waayadii hore waxaa jiri jirtay intaan jaamacadaha dhiga jirnay siddeetamiyadii tiimka veterinariga ayaa qaabilsanaa jiray xoolaha ganacsiga loo sameynayo suuqa xoolaha waxaa joogi jiray dhakhaatiir veterinary aa joogi jirtay xoolaha markay yidhahdaan neefkan waa la qali karaa markaasaa la qali jiray dhakhtaraa joogi jiray waa la baari jiray qof cudurkii saaran waa siduu yahay kadib aa xoolaha fasax loo sii jiray qof veterinary ah oo xanaanada xoolaha ka socda ayaa joogi jiray waa midda koowaad noofkii loo arko inuu jiran yahay ama kud qabo ama sabab qabo ama cudurro kaleeto faafo qabo tootale dhakhtarkaa jooji jiray caafimaadka bulshadu waxa uu leeyahay muhiimad weyn taasoo u baahan mas-uuliyad wadar ah iyo mid gaar ahaaneed waad mahadsantaha cabdifitaax goordhow waxaan idiinsoo gudbin doonaa warar ku saabsan suudaan iyo etoobiya laakiin iminka ku soo dhowaada mu'asasada alkataa'ib oo xalay baahisay xalqada labiyo tobanaad silsilada saa'a maa yaxkumu oo qaybtan si aad ah loogu lafaguray wadaad xumayaasha la shaqeeya dowladda federaalka maxamed cali oo filimka daawaday ayaa warbixintan ku soo koobaya macluumaadka u xambaarsanaa filimka
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
dadku waxay aad u wada sugayeen khatinka xalaqaadka tixanaha ah ee saa'a maa yaxkumuun iyadoo qof walba uu hiyiga ku hayay islamarkaana uu naawilayay daawashada xalqada labiyo tobanaad balse fiidnimadii xalay ayaa shaaca laga qaaday kadib ballanqaad ay sii bixisay mu'asasada al-kataa'ib oo lagu sheegay inay soo socoto xalqadan oo uu ciwaankeedu yahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ma xukuumad islaami ah baa mise xukuumad riddo ah si arrintan looga jawaabo waxaa muuqaalka lagu soo bandhigay mas-uuliyiin saraakiil iyo wadaado taabacsan dowladda federaalka oo si isburinaya uga waramaya arrintan qaar baa si cad u sheegaya in dowladdu aanay ku dhaqmin diinta qaar ayaa ku dhawaaqaya in dastuurka dowladdu yahay mid diinta waafaqaya dadka filimka ka soo muuqda waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo sakariye ismaaciil xirsi oo ku magac dheer obama lana caddeeyey inuu yahay mulxid ka tirsan sirdoonka maraykanka ee c i e da kaasoo si indhan la-aan ah dastuurka ugu ammaanay sida tan dastuurkaan akhriyay yani waxa aan ku arkay ma malayn kartid yani wax caalamul islaami wadamada ka jira dastuuradooda yani arrinta ku qoran qodobada diinta islaamka saameynaya ee keenna say ugu qoran tahay boqol kiiba boqol waa kala duwan yihin aaday u kala duwan yihin dastuurkaan akhriyay yani waxa aan ku arkay ma malayn kartid yani wax caalamul islaami wadamada ka jira dastuuradooda yani arrinta ku qoran qodobada diinta islaamka saameynaya ee keenna say ugu qoran tahay boqol kiiba boqol waa kala duwan yihin aaday u kala duwan yihin
waxyaabaha la yaabka leh ee ay soo bandhigtay taxanaha waxaa ka mid ah cabdiraxmaan baadiyow oo si cad ugu been abuurtay allah subxaanahu wa tacaala islamarkaana macno beddelay aayad ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka ee ku jira suuratu aala cimraan marka la leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu xabligaas muxuu yahay xabligaas marka tafsiir badan uu leeyahay laakiin marka dowlad laga hadlaayo waxaa waaye dastuur aad isla qaadateen oo aan la khilaafi karin waa waa marka la leeyahay marka madaxda la leeyahay waa adiicu llaha waa adiicu rasuul wa ulul amri minkum marka la leeyahay wixii lagu heshiiyey waaye dastuurkii lagu heshiiyey inaan la khilaafin
alle mahadii waxaa ah in xarigga alle uu horey noogu fasiray nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana arrintaas faahfaahinaya oo filimka ka soo muuqda sheekh cumar faaruuq wactasimuu bixablillaahi jamiican baa la leeyahay saa u dhantiin xarigga alla dhab wada dhaha walaa tafaraquu hana kala tegina markaasaa nabiguna sidii noogu sheegoo yidhi wahwa xablullaahi lmatiin xariggii alle ma go-aanka ahaa qur-aanka w
xabligaas marka tafsiir badan uu leeyahay laakiin marka dowlad laga hadlaayo waxaa waaye dastuur aad isla qaadateen oo aan la khilaafi karin
wasiiraddii haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka waxay sheegaysaa inay dalka ka dhaqangelinayaan xeerka jinsiga halka maxamed cabdi xayir maareeye iyo kuwo kale ay ku dhawaaqayaan in dastuurka uu si buuxda diinta uga tarjumayo laakiin sheekh suldaan maxamed aale maxamed ayaa caddaynaya inaysan jirin meel ay iska soo geli karaan shareecada islaamka iyo xeerarka shisheeye
What we have now developed is the, the sexual offence bill, which is a really a great bill that waxa aan hadda hormarinnay waa xeerka jinsiga kaasoo run ahaantii ah xeer aad u weyn oo kaabaya shareecada islaamka iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed annagoo arrintaa tixgelinayna ayaan ugu dadaali doonnaa inaan xeerkan ka dhigno mid halbeeg u ah cadaaladda soomaaliya sharcigan intay horu soo qaataan meesha uu kaga hor imaanayo diinta islaamka inay la yimaadaan waa marti qaadayna waa mahadsantihin ilaah baan idinku dhaarshe halkee ayay iska soo geli karaan shareecada islaamka ah ee muqadaska ah iyo xeerarka caalamiga iyo dasaatiirta baadilka ee qabyo qoraalka ah ee dadkan gacanta ku samaysteen maxaase isaga shaqo ah oo isaga iman kara dhinaceebay bal meeshay iska soo geli karaan in la isweydiiyaa fiican xeerarkaasoo oggolaanaya saad aragteen in habluhu uurka calooshooda ku jira ay iska soo tuuri karaan inkiraya dhaxalkii alla u kala qaybshay raggii dumarka oo odhanaya dhammaan waa siman yihiin aawee dadnimadii iyo damiirkii noolaa iyo u daqmashadii diinta islaamka ee shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed ku jirta aawey mise waxay raalli ku noqdeen dulligan hadda ay ku jiraan iyo diinxumida iyo diinla'aanta in lagu maamulo miyay raalli ku noqdeen oo ay ku qanceen oo naftooda ay ku qancisay sidoo kale sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa dadka soomaaliyeed weydiiyey su-aashan laba dembi oo kala daran ayay dowlad kusheega soomaaliyeed allah diintiisa ka gashay midda koowaad xukunkii allah iyo xuduudihii qur-aanku jideeyey ayay ku beddelatay xeer ciqaab iyo dastuur gaala qortay tan labaad waa inay allah subxaanahu wa tacaala ee diintiisa ay ku been abuurteen ayna xeerka ciqaabta iyo dastuurka oodindhihiinna ku aragtaan waxa ka buuxa ee kufriyaad ah inay ku sheegeen inuu yahay inuu waafaqsan yahay diinta islaamka dadka soomaaliyeed waxaan weydiinayaa xeer dhammaantiis xuduudihii alle ku beddeshay xabsi iyo ganaax xaggee ka waafaqsan yahay diinta islaamka muuqaalkan waa mid bad ah wuxuuna xaqiiqdooda bannaanka soo dhigayaa wadaadada u fadwooda dowladda federaalka oo uu ka mid yahay sheekh maxamed cabdi umal oo ay dadka qaar naanays uga dhigeen sheekh isbaraambar waxaa arrinta lala yaabo ah in sheekh umal uu difaacayo dowladda uu qirsan yahay inay shareecadii tuurtay isagoona weliba qiil u raadinaya
qodobkaana baraarujin buu mudan yahay oo haddaan shareecadii iyo inay qaanuun iyo dastuur laga dhigto oo shayga keliyate ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamul islaami oo dhan taa haddaan khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambayntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro waxa weeye ha laysla wada khasaaro sharcina maaha caqlina maaha taa haddaan khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambayntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro
laakiin waxaa islamarkaas lasoo qaatay hadal hore oo uu ku sheegayo in gaalnimada iyo dilka ay daran tahay gaalnimada sidaa darteedna lala dagaalamayo kuwa sharciga alle ka tegay
waxaa lagu leeyahay dowladaha waaweyn yacni waxa weye nidaamyadan jira ma waxaan jira maanta caalamka dadka qaar waxay ku caalamka sheekh meel diin islaam lagaga dhaqa ma jire meeshan yarta ah meeshan yarta ah miyaa islaam isku dhaqi karto adduunka o dhan khilaafi karta war adduunka oo dhan hadduu baadil isku raaco keligaa khilaaf keligaa baa la doonaya inaad garab marto adduunkao dhan hadduu baadil isku raaco nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu alla soo saarahayey adduunku khalad buu isku raacsanaa isagoo keligii ah buu wuxuu yidhi quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu kadibna halgan buu u galay tiisii bayna noqoto ilahay garab ku siiye subxana wa tacala yaa yidhi adduunku markuu khalad isku raaco adduunkaagaa dhinac laga raaca adduunku markuu khalad isku raaco waa laga hor yimaadaa tabartaadu intay dooni ha dhannaato laakiin allah baa kula jira subxana wa tacala allah garab kuu ah intaad kari karto dariiqaaga saxiixa qaado laakiin xaggaa loo batay maya xagga haddii loo batay oo gaal iyo in raacsanay u bateen annaga waa inaan khilaafo
dadka daawaday filimka waxaa maskaxdooda ka guuxaya su-aasha ah umal goormuu saxan yahay ma marka uu aayadda daliilsanayo mise marka uu ra'yigiisa cabirayo muuqaalka ayaa lagu soo muujiyey cabdiweli gaas oo sheegaya inay khalad tahay in lagu dhaarto magaca alle iyo umal oo odhanaya xilligiisii iyo maamulkiisii waxaad haysaan shaqadii qulafada afarta ahayd ee saxaabada
markaasuu wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ma kugu wallaahiba ma kugu bilaahiba laakiin wa kugu wallaahi ma kugu bilaahi iskuma dhaariyo annagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taalla dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yidhi war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taalla beja ku taalla akhriga ku dhaari dadka ummadda intii ugu khayr badnayd oo shaqadii loo dhiibay ayaad ummadda u haysa
sida laga dheehanayo filimka madaxda dowladda federaalka qaarkood iyo kuwa maamul goboleedyada way dareensan yihiin ama ugu yaraan way ka shakisan yihiin inay la dagaalamaan mujaahidiinta sidaa darteed ayay isweydiinayaan aaway wadaadaheennii
away wadaadadeennii ictisaam maxaa la yidhahdaa islaax magacyo badan baan maqalnaa aala sheekh baan maqalnaa waraaday hadla dadka u sheega maxay seenada markaa annagoo og dad qofkun og yahay mararka qaarkood shakaa ku gelaya waxaan is leedahay war ninkaan wuxuu sheegay ambee sax tahayba ya marka waa inaan helaa kalsooni waxa uu sheegayo inaysan sax ahayne ii siinaysa fursad marka haddaan dilo inaanan naar gelayn soo ma
culimo badan oo isugu jira kuwo alle la kulmay oo ifka ka tegay iyo qaar nool ayaa si sharci ah uga jawaabaya arrimahan iyagoo ummadda u bidhaamiyey gudcurka ay fadhiyaan wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasoo muuqda filimka xilli uu khudbad ka jeedinayay shirkii ballaarnaa ee bariga afrika ayaa ka hadlay sababta ay dadyow badan maanta uga cararayaan ku dhaqanka shareecada islaamka rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam latanqudanna cura alislaami curwatan curwa fakulaman tuqadad curwa tashabbaha annaasu bilatii taliiha fa awaluhunna naqda alxukm wa aakhiruhunna asalaa yacni waxaa weeye islaamka guntumihiisa mid mid bay u furmayaan mid mid ayay u furmayaan kolba mid baa furmaya midda ugu horrayso furmi doonta muxuu ku sheegay rasuulka xukumka soo maa maanta marka muslimiintii adduunka ka jirtay xukum islaamiyaa ka jira kama jiro marka dhihaabu diin diintii oo tagto oo ay ka mid tahay khiyaabu ashareecati alislaamiya wahiya awalu madhar min madaahiri dhihaabi diin yani madharka ugu horreeya muuqaalka ugu horreeya oo diinta maanta inay tegayso kow ka ah waxa weeyaan waa taxkiimu shariica taxkiimu shariica ma farag wayna kuma hayno annaga ka hadlayna walaayadkeena ka hadlayna cumuun muslimiintaan ka hadlayna xalqada labiyo tobanaad ee saa ama yaxkumuun ayaa soo bandhigtay dad soomaali ah oo ku nool magaalooyinka ay shisheeyuhu heestaan islamarkaana dalbaya ku dhaqanka shareecada islaamka qaar ka mida dadka waxay muujiyeen in wadaado badan ay ka tanaasuleen baaqii ay muddada dheer soo wadeen ee ahaa in lagu dhaqmo shareecada islaamka filimka waxaa ka soo muuqanaya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed qaarkood nabadoon maxamed axmed guuleed waxa uu sheegayaa inuusan la yaabeen xaqiiqooyinka lasoo bandhigay ee ay ku nool yihiin wadaadaha u fatwooda shisheeyaha waxaana ugu wacan sida soo socota
anugu la yaabi mahayo warka ka soo yeeray culimo awsuug nin taangi dhexdiis ka soo fadwoonhaya xero gaalo dhexdeedna ka soo muxaadare muxaadare ka jeedinhaya oo gaaladu waardeysoo wax siisato intaa iyo in ka xunba maaragtay waa laga filan karaa wadaad xuma weligiisuu soo jiray xilligii maxamed siyaad barre uu tobanka wadaad dilay leexada ku qaaday waa ayagaa u fadwoonhayo wadaad xuma u fadwoonhayo oo raalli ka ahaadoo ku taageersanaa boqol sano ka hor xilligii sayid maxamed cabdilla xasan oo ay soo duuleen talyaaniga iyo ingiriiska iyo xabashidu culimo awsuug waa kuwii lahaa gaalada aan isku dhiibno xukunkoodana aan qaadanno waa kuwii lahaa weligiisuu wadaad xuma soo jiray waana sii jiri doonaa sayid maxamed cabdilla xasan waa kii uun gabaga ka tiriyo ku bilaabay doodna waxaan u leedahay culimmada dafaarka qeybaha dambe ee filimka waxay mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ugu baaqeen inay ogaadaan in maanta xaqu cad yahay qof alla hortiisa cudurdaar ugu helayana uusan jirin qadiyadda ku aadan ka tegitaanka kitaabka alle bulshada waxaa mar kale loogu celiyey fatwadii ay culimmadu ka soo saareen shirkii bariga afrika ee lagu caddeeyey qodobada ay diinta islaamka uga baxday dowladda federaalka ugu dambeenna sheekh jaamac cabdisalaam ayaa isdaarka kusoo qatimay baaqan iyadoo filimkana lagu soo afmeeray aayado qur-aan ah oo aada u saameynaya walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba ugu naseexayn lahayn in la fahmo oo lagu baraarugo dagaalka maanta caalamka ka socda iyo jihaadka gaar ahaan sharqi afriqiya meeshaan hadda dalkan aan joogno ka socda inuu ku salaysan yahay ama uu ka dhexeeyo kitaabka qur-aanka ah kariimka iyo kaa isaga aan hadda ka hadlaynay oo binaalka xeerka mataqaana xeer ciqaabeedka dalka u degan ama mataqaana adduunka o dhanba ka jira labadaasa dagaal ka dhex socda marka waa saaad ujeedeed xisbullah iyo xisbu shaydaan dagaal u dhexeeya wey ninba meeshu maanta isku qoro ayuuna ku qormaayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kamaa qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah war mu'miniinow ilaahay u gargaara waataynu nihi qaabka tareenkan maanta jahanamada u socda waxaa looga beri noqon karaa inuu qofku waxaas uu naco gacantana kala baxo uuna maxaanku idhaahdaa ciddii la dagaalamaysana uu gacan siiyo hadduu isagu qaabka u dumin karo ula dagaalami karana ula dagaalamo marka safkii uu maanta gala qofku unbuu ku qormaayaa waana ballantuna waa inuu amaam allaahi baa laisugu imaanayaa qof walba wixii uu shaqaystay ayuu halkaa ka heli doonaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi xalqadan ayaa ah tii ugu dheereed ee xalaqaadka saa ama yaxkumuun laakiin marka aad daawanaysid ma dareemaysid inay dheer tahay warkan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan shalay oo sabti ahayd jabhadda tigreega ee t b l f waxa ay iclaamisay in gebi ahaanba ay la wareegtay oo ay gacanta ku dhigtay magaalada istaraatiijiga ah ee diise taas oo dhacda waqooyiga gobolka amxaarada sarkaal u hadlay ciidanka tigreega waxa uu xaqiijiyey in ciidamadooda ay gacanta ku hayaan diise oo ah magaalo weyn istaraatiiji ah oo ka tirsan gobolka amxaarada islamarkaana xuduud la leh gobolka tigreeg dagaalyahanada t b l f ayaa lagu arkayey xaafadaha magaalada diisi oo bilihii lasoo dhaafay gacanku haynteeda ay ku hardamayeen maleeshiyaadka amxaarada iyo ciidanka dowladda oo dhan ah iyo jabhadda t b l f oo dhinacyo kala duwan ka soo hujuuntay magaalada wakaaladda wararka rayters oo soo xiganaysa afhayeenka t b l f ayaa qortay in ciidamadooda ay gacanta ku dhigeen kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya waxaa xusid mudan in magaaladan ay tahay magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta galbeedka waqooyiga iyo bartamaha etoobiya waxaana waayihii dambe ku soo barakacay kumanaan ruux oo isaga soo cararay dagaalada ka socda xadka u dhexeeya gobollada tigreer iyo amxaara dhanka kale afhayeen u hadlay xukuumadda abiy axmed ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in diisi ay weli ku jirto gacanta dowladda waxaana uu meesha ka saaray sheegashada ciidamada tigreega isagoo ku tilmaamay dacayad been ah gacan ku haynta diisi ee jabhadda t b l f ayaa ka dhigan guulo istaraatiijiyeed oo ay gaareen dagaalyahanada tigreega magaaladan waxa ay qiyaastii saddex boqol siddeetan iyo shan kilomitir u jirtaa caasimadda adis ababa ugu dambayntii saddex ruux ayaa lagu dilay umudarmaan kadib markii ay toogteen ciidamada militariga suudaan sidoo kale waxaa la dhaawacay boqol ruux oo ka mid ah kumanaan ruux oo shalay dibadbaxyo ka dhigay magaalooyinka umudarmaan khartuum iyo qaybo kale oo ka tirsan dalka suudaan rasaas noolnool iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ayay adeegsanayeen ciidamada militariga suudaan si ay u kala ceeriyaan dadka bannaanbaxa dhigayay dibadbaxyaashu waxa ay ka baxeen khadkii nabadda waxaana ay weerareen booliska iyo goobo muhiim ah taasna waxa ay ku kaliftay ciidanka inay adeegsadaan sunta dadka ka ilmaysiisa ayuu yidhi sarkaal u hadlay ciidanka militariga suudaan la taliyaha dhanka warbaahinta ee taliyaha ciidamada suudaan ayaa telefishinka aljaziira u sheegay in laba iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka booliska ay ku dhaawacmeen dibadbaxyada ka dhacay dalka suudaan warkii subaxnimana dhegaystayaal saaka oo axad ah waa naga intaa cidduu warkan seegana waxa ay dib kaga heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay ee radio alfurqaan dotcom